bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo oo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey shirkii wadamada afrika iyo boqortooyada sacuudi arabiya xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in qorshaheedu uu yahay tayada iyo sar uqaadida ee qalabaynta ciidanka booliska soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa amray ciidanka qalabka sida inay u gurmadaan dadka fatahaduhu ay saamaynta ku yeesheen uuna nugul dhibaatooyinkaasi barnaanbax looga soo horjeedo dilal ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka mudug ayaa waxa uu ka dhacay degmada gurceel ee gobolkaasi akhbaaraadka dibaddana waxa aad ku dhagaysan doontaan dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaysan israa'iil ka aqbali doonin haddii ay ku guulaysato inay ka guulaysato ururka xamaas si haysashada marinka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
taasoo qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa wuxuu ka jeediyey madasa ishkaashiga boqortooyada sacuudi arabiya wadamada afrika kulankan oo shalayta oo maalintiisii koowaad ka furmay magaalada riyaad islamarkaana ka qeybgaleen madax ka socota wadamada afrika iyo dhaxal subaha dalkaasi boqortooyada sacuudi carabiya maxamed bin salmaan ayaa looga hadlayay dhibaatooyinka ugu faraha badan ee arrimaha siyaasadda ee qaaradda ka taagan iskaashiga dalalka afrika ee boqortooyada sacuudi arabiya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay arrimo fara badan oo ku jiraan dagaalka uu kula jiro dagaalamayaasha al-shabaab abaaraha ka jira iyo weliba sidoo kale masiibooyin uu sheegay inay ka dhaceen gudaha dalka soomaaliya waxaana uu ka hadlay roobabkii ugu dambeeyay ka dahay dalka waxaana sidoo kale uu ka hadlayay dagaalka marinka khaza arrimo badan oo ku saabsan arrimaha siyaasadda bariga iyo weliba qaaradda afrika waxaana sidoo kale ugu baaqay madaxda iyo weliba beesha ka qaybgelaysa afrikaanka ah inay u mideebaan sidii faqriga looga hortegi lahaa haddaan nahay soomaaliya waxaan bogaadinaynaa dowladda boqortooyada sacuudi arabiya ay ugu horeyso ugu horeeyo boqorka dalkaasi salmaan iyo sidoo kale dhaxal sugaha dalkaasi maxamed bin salmaan waxaana uga mahad celinaya doorkooda ku aadan taageerada ay siiyaan shacabka soomaaliyeed waxaana sidoo kale uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya guulaha dhaqaale iyo weliba iyo xaqiijinta kuwaasi oo uu sheegay inay ka go-an tahay boqortooyada sacuudi arabiya waxay ku guulaysatay inay ballaariyaan abdhaqanka abuurtana fursado shaqo oo heer sare ah waa inay maalgashato dalalka soomaaliya ka mid tahay waxaana si hagar la-aaneed ah ugala shaqaynaynaa inaan sidii kale u sameyno xiriir aan dhammaanayn maadaama dalkeena looga dulqaadayo deymaha waxaan ku kalsoonnahay inaan horay u dhaqaaqno inka badan intii hore waxaana sidoo kale fursadaha soomaaliya mudanayaal marweyn horyaala istaraatiijiyada dhaqaalaha soomaaliya waa inay horkacaan ganacsiga maalgashiga iskaashiga xoogaga xoogan weliba ee heer gobol iyo heer caalami ah si aan ula wada soconno soomaaliya waxay ku taallaa geeska afrika oo ay meel istaraatiiji leh oo ka mid ah xeebaha ugu dheer adduunka marka loo eego waa dad dhalinyaro ah oo hal-abuur ganacsi leh iyo weliba teknolojiyad eelbaxnimada ku wanaagsan shucuubta soomaalida waxaana sidoo kale wax intaa dheer dowladeennu waxay si buuxda uga go-an horumarinta qodobka kahoaniraade qaabka ka hor dhaqaale iyo weliba hogaamineed ganacsi ee qaarka gaarka loo leeyahay kaasoo lagu dhiirigelinayo maalgashiga ee ganacsiga iyadoo sidoo kalena aan ku horumarinayno arrimahan farinteyda waxay tahay inay soomaaliya waxay ku oofaanaysaa kheyraadka soomaalida aadaada ayuu u badan yahay laga bilaabo hadda waxaan rumaysanahay inaan hormuud u noqon doono caalamka dhanka beeraha iyo weliba xoolaha ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey kulankii loo wada dhammaa ee gola ay ka qaybgalayeen shirka madatashi shirka wadatashiga sacuudiga iyo weliba wadamada ku yaala qaaradda afrika kaa oo in badan dowladda soomaaliya iyadu ay kusoo bandhigtay arrimo badan oo ay naawilaysay xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in ay iyadu horumarinayso islamarkaana qalabaynayso sare u qaadayso ciidanka booliiska soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare ayaa tilmaamay xukuumaddu inay dadaal dheeraada u gelinayso ay gelinayso tayadeeda tirada cududda iyo qalabaynta ciidanka booliiska soomaaliyeed si ay ula wareegaan ayuu yidhi amniga guud ee dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in dowladdii weliba xukuumaddiisu ay ku tala jirto sidii loo qaadi lahaa arrimo badan oo ku saabsan arrimahaasi booliiska soomaaliyeed oo ah ciidankii ugu horreeyay ay soomaali yeelato hooyada ciidamada qalabka sida muhiimad gaara ayuu u leeyahay si walba dhinac kasta dowladnimada hadday noqoto dhinaca amniga hadday noqonto kala dambaynta bulshada hadday noqonto horumarka iyo dhaqaalaha meel uusan ka shaqaynin ma leh maadaama ciidankaasi saas ahmiyadda intaa leeg leeyahay daryeelidiisa iyo habayntiisa iyo horumarintiisu waxay aas-aas u tahay dhisidda qaran micno leh oo dal amnigiina idinkula wareeg saa darteed tirada dowladda federaalka ay ku soo aada ee booliiska ah waa tiro la rabo ay waajib tahay in la qarabeeyo oo dhammaanba tayo ahaan iyo tiro ahaan loo diyaariyo siduu amniga ula wareegi lahaa kuwa stateka kusoo aadana waa sidoo kalea laga rabaa waxaa waajib ku noqonaya stateka inuu sidaasoo kale u diyaariyo tayo ahaan iyo tiro ahaan intaba ciidankaas uu qaatay iyo tiradaa uu qaatay inay yihiin kuwo loogu talagalay in ay la wareegaan amniga dalka
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay ama uu farayba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay u gurmadaan dadka dhibaatooyinka u nugul ee iyagu daadadka iyo fatahaaduhu ay dhibaatooyinka u geysteen waxaana uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu faray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay qeyb ay ka qaataan sidii loo badbaadin lahaa shacabka dhibaatooyinka ay soo gaareen waxauna faray in si deg deg gurmad uga qayb qaataan gurmadka dadka u nugul ee dhibaatooyinkaasi ay ka mid yihiin waa yeelkii caruurada isugu jiraa dhibaatada ay ka soo gaartay elnino
in dhagxaanta la qaado ayagana waa fariimaha ka imanaya bulshada waxaan leenahay bulshada reer muqdisho fariimihiis fariimihiina wayna soo gaareen waana la samaynayaa haddii ilaha yidhaahdo arrintaas guddoomiye waxaan gobolka faraynaa inay u howlgalaan sidii wax looga qaban lahaa waan hubaa inay ku dhex jiraan oo aysan labadan habeen seexanin oo aada ordayeen laakiin haddana waxaan u baahannahay in sideedaba in magaaladan habka ay hadda biyuhu ay u fadhiistaan iyo siday ku socdaan iyo laamiyada la dhisay ood maalin walba dhisaysaan way way isdiidan tahay marka waxaan u baahannahay habkii greeninka ahaa ee biyuhu u mari jireen ee saxda ahayd in la raadiyo oo magaaladan biyaha laga saaro dhibaato badan oo muddo dheer lagu soo qabay baa jirta jidka lasii dhisaana wax weyn ma keenayo meeshii biyaha shubayeen buu celinayaa kadibna waxay noqonaysaa inay xaafado kale ku dumaan marka culays badanaa ka jira magaalada waddankeenna maalmahan waxaa ka socdaa roobab waaweyn iyo daadad ayaa ka socda runtii dad badan oo fara badan oo nus milyan soomaaliyeed ee gaaraya ayaa dhibaatooyin fara badan runtii daadadkaasi ay u geysteen oo ay qixiyeen oo caawa iyaga dadkoodii waaweynaa iyo caruurtoodii iyo hooyooyin ayaa laga yaabaa inay bannaanka ku umulayaan oo aysan haysan isbitaallo aysan haysan guryo iyo shelter iyo meelay galaan
barnaabax looga soo horjeedo dilal ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka galgaduud ayaa ka dhacay degmada gurceel ee gobolkaasi qaar ka mid a bulshada degmada ayaa isugu soo baxay goob fagaar ah iyagoona muujinaya siday uga soo horjeedaan dilal ka dhacay degmadaasi waa kuwan qaar ka mid a dadkii barnaambaxaas ka qayb galay oo fikradooda ku aadan siday uga soo horjeedaan dilalkan ka hadlaya
hadday soo gashana waxaa dadkii iyadoo loo aaba yeelayn ayaa lagu laynayaa magaalada waxaan leennahay dhibaato ka weyn oo noo imaan lahayd ma jirto haddii amni la waayo cid magaaladan ku noolaanayo ma jirto magaalana kuma noqonayso amni la'aan haddii ay amni la'aan noqoto laguma noolaa karo dad baan ku noolaa karin duunyaan ku noolaa karin maanta waxaan u baahannahay inay galmudug arrintan wax ka qabato arrintan inay wax ka qabato culummadu waa garab taagan tahay odayaashu waa garab taagan yihiin dhallinyaradu waa garab taagan yihiin hooyooyinku waa garab taagan yihiin salaadiintu waa waa garab taagan tahay waxaa la rabaa dhib dambe sowsa ku dhicin kii hore wixii looga taliyay ku dhammaanee kan wixii dambe inaan qof dambe naga dhiman maanta halis baan ku jirnaa dadkii sharafta lahay oo haldoorka ah ayaa la laynayaa markii dadkana waana aqli xumo waxaan aan dawladda ka codsanaynaa galmudug xildhibaanada madaxda sharafta leh kulli waxaan ku maynaa galmudug anugu ma kala reebayo galmudug inay dawladdu wax ka qabato dadkeedana u kaashato annaga hooyooyinaan nahay calooshaanna go'an maalin walba wiil aan dhib ku korino ama aan rafaad ku korino ama ri laqala lagu koriyo ma u dulqaaban karno maalin kasta bannaanka in lagu dilo in dhibkiisa iyo dhiiggiisa bannaanka la wara ma u dulqaaban karno dhibaatada noocaasa maamulka iyo dawladda iyo inta islaam culumoo dhanaa la hoosgalaynaa culummada waxaan ka codsanaynaa wacyigelinta inay wadaan inay maxaa tirahdaaye culummo wax looma sheego laakiin waa ka codsanaynaa inay risaalada gaarsiiyaan dadkan jahliga oo reer baadiyaha ah oo maalinba wiilasha dhibka aan ku soo korinayno laamiga waraaya culummada waxaan ka codsanaynaa risaalada inay gaarsiiyaan annaga haddaan hooyooyinah waxaan u taagannaa hil iyo hoob inaan la garab istaagno soo qabashadooda raadintooda dabagalkooda in aan raadinno hil iyo hooba ku bixinno aan u taagannahay marka waxaan leenahay sax maahan meel toban tallaabo u jirta steeshinka in inta lagu dilo dadkii oqoonta lahaay ayadoo la iska laafiyoonaayo la iska maro laamiga sax ma ahan waxaanu doonaynaa dadka xukuman oo ay xukumeen maxkamaduhu dhowr bilood ka hor oo dadkoodii loo xukumay in la marsiiyo shareecada islaamka kuwii wax dilay haddeerna waxaanu doonaynaa in shareecada islaamka la keeno waxaad og tihiin in guddoomiyihii degmada uu runtii xalay markii falkan uu dhacay uu u istaagay ilaa haddana uu ku maqan yahay soo qabashada eedaysanihii falkan ka dambeeyey waxaan rajaynaynaa insha allah in guddoomiyaha iyo ciidamada amniga ee la socda in ay gacanta ku soo dhigaan islamarkaana cadaaladda la hor keeno si uu walaalkan cabdulaahi cali huday oo xala dhintay allaha u naxariistaa uu cadaalad u helo
guud ahaana warkay subaxnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan akhyaatana dhegeysanaysaa oo naginta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel